wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka oo maanta aan wasiir ugu magacaabanahay maaha markii koowaad ee aan golahan ugu hor imaado iyadoo laga ansixinaya shaqadan hawshan waxaan isleeyahay muddo badan baad ku soo jirtay ama inta dalka joogta ee hawshaa ku soo jirtay kuwa ugu siiniyarsan baad ka mid tahay aqoon ku filanna waad u leedahay waxaa muhiima uun inaan sheego waxyaabaha ahay iminka xaaladda ay ku sugan tahay iyo waxa aan doonayna inaanu qabanno xaaladda iminka ku sugan tahay waxay wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka oo ka kooban qaybaha warbaahinta iyo qaybaha dhaqanka oo dhan hore waxaa u jiri jirtay wasaaradda dhaqanka siday u dhammayd wasaaradaasi waxaa lagu daray wasaaradda warfaafinta marka iminka waxay ka kooban tahay inay dhinacii dhaqanka oo fankii iyo sugaantii iyo wixii oo dhanba ay xukunto wasaaradda hoos yimaadaan inay hoos yimaadaan wargeyskii iyadii dowladda idaacadaha dowladda ama idaacadda dowladda tv-ga qaranka online-ka dowladda ama electronic media wixii lamid la nooca oo dhan ee lagu isticmaalaa waxay hoos yimaadaan wasaaradda warfaafinta maanta waxaynu haysanaa idaacad weyn oo gaadha afrikada bari oo dhan iyo khaliijka weliba afrikada dhaxana meele laga dhagaysto idaacad ku filan inay ugu yaraan dadkeenna oo dhammi wada maqlaan ama inta af soomaali ku hadashaaba ay dhagaysato idaacadda kasinku waxaynu haysanaa t v sbot kasta oo dunida guudkeedaa gaadha caalamka oo dhan wadamada ku yaala waqooyiga america australia yurub iyo africa iyo asia intaba t v laga daawadana waaynu leenahay welibana kuwa ugu fiican muuqaaladana uu ku jiro hawsha maanta aanu doonayna inaan qabanno waxa weeye laba mid wasaaradda waxaanu ku soo kordhinay idaacadda qur-aanka kariimka xilligii rabadaankii idaacadda qur-aanka kariimka waxaa laga dhagaystaa f m hargeyso ku kooban imanka miisaaniyadan maanta waxaanu ku daraynaa inta dhaqaaluhu saamaxo inaanu gaadhsiino magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan dhagaysiga qur-aanka kariimka inaanu gaadhsiino waxaanu doonaynaa inaanu taliyada barnaamijyadana istraatiijiyad cusub u samayno oo aanu dhallinyaradeenna iyo dadka waaweynee dhagaysanayaba aanu barnaamijyada tayadooda ku ifti oo ku toosino ama waddadaanu qaadsiinayna ay noqoto kuwa ku salaysan dhaqanka ama baridda iyo soo noolaynta dhaqanka baridda da-da yar dhaqanka iyo soo noolaynta dhaqanka laga tegayo wadaniyada iyo kala dambaynta iyo dowladnimada iyo sharciga iyo aqoon kororsi ay cilmi ka helaan inaanu meelahaasi ku jihayno waxaan doonaynaa saxaafadda madaxa bannaan oo aad taqaaniin inaanu walaalayno iyo saxaafadda dowladda labadabana sharcigu ka sarreeyo waxaynu dal noqonaynaa marka sharcigu sarreeyo marka sharcigu sarreeyo ayaynu dal noqonaynaa oo aynu dowlad noqonaynaa waxaa noqon doonaa insha allah wasiirkii ugu horreeyey ee warfaafineed ee fahamsan inaanu xukuumadda qura difaacinayn baarlamaanadana difaaco oo waxay noqonaysaa idaacadda iyo tv-ga qaranka waxaale qaranka somalilan waxaale golayaasha dowladda oo dhan oo golayaasha iyo hay-adaha dowladda u shaqeeya oo dhan meel laga difaaco oo laga fidiyo waxa ay qabteen ee wanaagsan ayay noqon doonaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu